iyo fii aakhara fii matnin matni aakhara kale waa xadiid kale yakhtalif hadduu iskhilaafo asanado ujeedadu laba sanadood kala duwan ay leeyihiin oona isku sanahayna midna sanad le iyo kana sanad kale laguma wariyey zukina waa la ogaaday ka nooca drajan mudrajan xaalu yahay isagoo mudrajo macnaa kaasi waa qaybaha mudrajku ka mid yahay waana mudrajulisnaad wa minhu mudrajkii waxaa ka mida weliba noocan dambe ee mudrajulisnaadka ama anwaacihiisi waxaa kaga mida an yarwiya inuu wariyo raawigu biitifaaqin isku waafaq ikadee si isku mida uu kagaba wariyo xadiiskii can mala-in jamaaco jamaacadaasoo kaanuu ahaa cala ftiraaqin waa iskhilaaf korkii fii sanadi lmatni matniga sanadkiisa ay iskuba khilaafsanaayeen matnigu waa matni keliya laakiin sanadkiisa ay ku kala dunaayeen uu nin keliyii intuu iyagii ka wada wariyo dariiq dee keliya oo mida oo uu iyagii ay iswaafaqsan yihiin xadiidkii uu kagaba wariyo taasna noocaha idraajka ama anwaacda idraajka ayay kaba mid tahay waa labadii nooc inoogaba dhigtay noociisii labaad markaa tanna maxay ay tahay in dad masalan rag jamaaco ah saddexba ka soo qaado ayaa wada warinaya matnigoodii waa mid keliya waa xadiis keliya kollay dee xadiiskaa keliya wariyeenna sanadkii waa mid keliya unbuu horta marka hore dee sanad maaha sanado kala duwan oo kala fog ee meelo qaarkood ha ku yar kala baydheen sanadkii waa isku khilaafsanaadeena dee saxaabigii iyo umuurihii isku midba weeye haddaba laakiin maxaa dhacaysa saddexdoodan ama jamaacadani xadiidkan keliya ha wada warinayeen xadiidku saxaabiba ha wada lahaado ama sheekh keliyaba ha ka wada wariyeenbe laakiin xaggii sanadkiibaa iskhilaaf jiraayo ziyaadiya nuqsaan bay isugu khilaafsan yihiin oo dee ama jamaacada nin ka midii misaal ahaan raawi ayuu ziyaadiyey kuwa kalena raawigaa may sheegin sanadkuna saa kale inta kale waa iskagaba mid markaa saddexdoodii baa nin xadiiskii ka wada warinaya markuu ka wada wariyo dee xaqiisu wuxuu ahaa intuu saddexdooda ha wada sheegee inuu yidhaaho hebel ninkaa wuu siyaadiyey ama hebel ninkaa ma siyaadin oo saa u kala caddeeyo wuxuu sheegayaa bal markaa dariiq ahaan mid ahaan buu qaadanayaa oo si ay isugu khilaafsanaayeena iyaga intuu yidhaha xadasanaa fulan wa fulan wa fulan ayunbu can fulan can fulan can fulan oo iskhilaafkaa iskhilaafsanaayeen ay ziyaadiya nuqsaan isku khilaafsanaayeenna ma sheegayo markaa midba sanadkiisa ama siduu ku wariyay ay mudraj ku noqonaysaa amay dhex gelaysay raacaysaa kuwii kale siday kuba wariyeen iyagaba iskhilaafsanaayeen iskhilaafkii kagama warin ee iswaafaq buu kagaba wariyey sidaa daraaddeed ban baa markaa riwaayadiisiiyo siduu ku wariyey lagaba tegay oo halkan la dhex geliyay magaciisina waa xusanyo sanadkii waa ku sheegan yahay taas baa nooca kalena ay tahayba bal misaalkana xagga hoose ayuu soo dhigtay shaarixani oo bal masalan muxuu yahayba xadiis ibnu mascuud oo ahaa inuu ku yihi rasuulka ayu dembi acdam rasuulkuna yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak xadiidkaas acmash iyo mansuur ayaa xadiidka waxay ka wariyeen waxay xadiidkan way wariyeen waxaa kaloo xadiidkan la wariyey nin kale waasil la yidhaah markaa saddex nin baan haynaa waasil iyo acmash iyo mansuur ibn lmuctamir saddexdooduna shaqiiq bay ka wada wariyeen shaqiiq bay ka wada wariyeen shaqiiqna waa nin macruuf aho dee magaciisana waa loo yaqaan in badanna asaaniidda wuxuu u yimaadaa abu waa'il iyadoo la yidhaaho waa taabici weyn oo asxaabtii ibni mascuud ah haddaba bal markaa saddexdooduba ninkaama ka wada wariyeen acmash iyo mansuur iyagu siday kaga wariyeen shaqiiq waxayd ama abu waa'il can shaqiiq can camr ibni shuraxbiil can ibni mascuud oo markaa shaqiiqula waa asxaabtii waaweyneyd ee ibni mascuud yahay iyadoo saxaabadii in badan ninoo shahina barade anas oo kale iyo inuu sodomeyo sanadood buu kasii geeri horreeyeybo de waa nin weyne haddana bal markaa maanta waxa u dhexeeyey camr ibnu sharaxbiil baa isaga iyo ibnu mascuud u dhexeeyey labadooda sidaasay ku wariyeen ama waasil xadiidka shaqiiq markuu ka wariyey camarba muu sheegine siduu ku wariyey waxa yidhi can shaqiiqin can ibni mascuud saddexdii markaa maxay ahayd waa xadiis keliya uun sheekh keliya wada leeyihiin laakiin iskhilaaf baa jira shaqiiq korkiisa la iskuba khilaafay oo labana shaqiiq iyo ama abuwaa'il iyo ibnu mascuud camr ibnu shuraxbiil bay sanadkoodii u dhexaysiiyeen waasile isagu waa xadfay oo ama kuma jirin ee shaqiiq iyo ibnu mascuud way isku xigeen markaa naqsigaas iyo ziyaadada raj shaksiga ayay isku khilaafsan yihin haddaba maxaa dhacay bal imaka intoodiiba xadiidkii waxaa ka wada wariyey raawi keliya ayaa ka wada wariyey waa sufyaanu thawri imaamkii ahaa sufyaanu thawri markaa muxuu ka wariyey waasil iyo mansuur iyo acmash sanadkiina suu noqday wa can waasilin wa mansuurin walacmashi can shaqiiqin can camrin can ibni mascuud oo saddexdoodii inta la israaciyey ayaa markii dambena sanadkii isku mid un buu arintii noqotayoo shaqiiq iyo ibnu mascuudna camar waa u dhexeeya marka meesha maxaa idraaj halkuu kaba yimi waasil meeshii iyagii buu la socdaa isaga waasil camr ma sheegin riwaayadiisii bal markaa dee si kale si waafaqsan qolada kale ay ku wariyeen baa lagaga wariyey arrinta marka waxay noqonaysaa ruuxii inagoo kale markaan sanadka caynkaasa aragno dee waxaan og markaa inoo muuqanaysa un waasille inuu arintiisu ay siduu ku wariyay ahayd can shaqiiqin can camrin can ibni mascuud arrintuna taa may hayne camar isaga riwaayadiisu kumay sugnayn marka riwaayadii waasil baa mudraj ku noqotay ama dhex gashayba iyo dee si riwaayadii acmash iyo mansuur ay lahaayeen bal markaa taa wey haddii haddaba imika thawri oo kale ama ciddiisan ku warisay ay caddeeyaan oo yidhaahaan dee sar koleyna iskhilaafiya waa jiraayo barhkood aan iyaguna riday ama isagoo kolkol ziyaadada laba yime hadduu markaa intuu israaciye yidhaaho waasqada waasilun camran intaasun uu raaciyo waasil isago ama walam yadkur waasilun camran camar muu sheegin uu yidhaah idraaj ma jireen oo waa kan caddeeyey laakiin markii aanu taa sheeginba saddexdoodina israaciyey meeshiina loo qaadanayo waasilna inuu iyaga ku waafaqsan yahay oo camar isagu u dhexaysiiye shaqiiq ama abuwaa'il iyo ibnu mascuud markaasaa idraaj ku yimi bal taasna waa nooc idraaj waana cibaaradan eeg markaa misaalkii haddaan aragnay laqoodna aad bay isaga macaanaan oo waa maqsuudkii baynu hagaagu fahmayna wa minhu markaa waxaa ka mida anwaacda mudrajka an yarwiya inuu wariyo raawi waa raawi un biitifaaqin isku waafaq iyo dee si la isku waafaqsan yahay uu kaga wariyo can mala-in jamaaco jamaacadaasoo kaanu ahaa oo macnaha waa itifaaqan fi sanad iswaafaqay sanadkii isku waafaqsan inuu jamaaco kaga wariyey jamaacadaasoo kaanu ahaa calaftilaaqin kala tag kolkii ku sugnaa ama iskhilaafsanaa fii sanadi lmatni matniga sanadkiisa isku khilaafsanaa misaalkiina waa ta aan soo sheegnay de waana arrinta waxay la tahay shay iska waadixa markaa weeye markaad misaalkiina aada fahamtaan balkaasna waa nooc labaad oo mudrajka kaba mid ah marka wuxuu ihi sheekhu naadimku raximah اllahu tacaala wa kulu maa kaa dhammaantii dukira lasoo sheegay oo min nooci idraajin idraaj noociya ujeedadiis a dee adigu koley waxa ay maqsuudka waa min anwaaci idraaji maka halkan walow dee ay soo idaafaysan tahay idraajka anwaacdiisa kala duwana ama idraaj matna noqda ama idraaj sanade faxadruhu mancintiisa la manciyey shuhira uu mamnuuc yahay ama aan u banaanayni shuhira waa la shuhreeyey oo wax banaan maaha oo bal adigu ruuxii dee hadduu khada ugaba dhaco sahwi baa laguba tirinaya khada oo wixii haddaanay isaga ku badnaan ooni aada ugu badnaan kol hadduu siqo ahaa intaas riwaayadiisii looma celinayo laakiin camdi loo camdiyo ruuxu xadiidkii waxaan ka mid ahayn raaciyo matnigiisii ama sanadkii uusan oo kale sanado iskhilaafsanaasan uu isu raaciyo oo kale oo uu u bareedhayo onan sahwi iyo khada ugaba dhicin taasi wax bannaan ma aha dee xadiidkaas isaga idraajka uu ku sugan yahina anwaacdii daciifkii buu kaba mid yaho dee ficilkan haddaan dee laynoo kala socon oo qadarkiiya lakala saarin ficilka caynkaasi ujeeddadu waa tacamud badheer loo badheedho oo waxsan oo kale la sameeya iyada ma banaano allahuma suuray culimmadu soo yar reebaan oo yidhaahaan waa iska dee bal laiska dhaafaya culimmaduna way sameeyeenoo oo marka lafsi gariiba ama macnihiisu adag yahay oo xadiidka kuba sugnaa la fasirayo qariibka ayay yidhaaheen dee zuhri iyo rag kalena way sameeyeen xadiidka saxiixa inooguba sugan ee aan kitaabkan kalena habeenkii kuba soo aragnayna lafdigan wahuwa tacabud xadiidkii lamay socon oo kalaamkii caaisho inoo socday rasuulka ilaahay kaga waramaysay xaalkiisa waa xadiis markaa marfuucu noqonaya rasuulka ilaahi baa wasfigiisa ama umuuraha axwaashiisiya lagaba waramaya kaa kamuu mid ahayn laakiin umuuraha wixii lafsi qariiba cadayntii iyo tafsiirkii loola yimaado walow kala soocu uu aad iyo aada u fiican yahay si aan loogu qaadanin isaguna xadiidkii marfuuca ahawn ama xadiidkii uu ka wada mid yahay haddana taas oo kale waxa weyaan wax soo noqnoqda oo kutubtana kusoo noqnoqda culimaduna kaba dhacay sida zuhri iyo rag amhaashii ah bal intaa waxay yidhaaheen sida wakulu da muxaramu waqaadixu cindiya tafsiru qad yusaamaxu bal markaa taas wixii aan intaa kale ahayn laakiin tacamudkiisu ma banaana waana ta u jeeda imaka marka wuxuu uhi wakulamaa kii dhammaantii dukira la sheegay oo min nawci idraajin idraaj noociya macnaa waa idraajka qaybihiisa iyo anwaacdiisa ah faxadruhu mancintiisa la manciyey shuhira waa la shuhureeyo macnaa wax banaan ma aha idraajkaas oo kale in loo qasto lalaba yimaado si aan dee hadalkii cid aan odhan loogu nisbayn oo in haddaad xadiidkii rasuulka waxaan ahayn aada raacisood u badrheedho macnaa rasuulka ilaahay waxaan u odhan baad u nisbayn saa wadcigii oo kalaa buu noqonayaayo dee waxaan rasuulka ilaahay odhan baabad u nisbaysay talabaadna haddii xukum lagaba qaato shay aan xukum lagaba qaateen oon la xujaysteyn baad xujo kaba dhigtay markaa wax bannaan maaha ruuxa cadaaladiisana uu dhaawacaya ruuxa taa lagu ogaado ruux dee cadaal ahaanba kaba baxaya weeye oo dee aan riwaayaba u helahayn in laga qaato alcaali wannaazilu caaligii iyo naasilkii ayuu mabxadkiisii kani yahay kolley anwaacahan aan haynaa waxay isugu jiraan wax dee matniga sifaad uu leeyahay ah iyo wax sanadka sifaad iyo axwaal uu sanadku leeyahay ah iyo kuwa labadaba ka wada dhexeeyo labadaba lagu wada sifeeyo ama labadaba axwaal u wada noqonaya ay wada leeyihiin marka marfuucii iyo maqduucii iyo mawquufkii aan hore usoo maray axwaal matnigu in uu leeyahay bay sanadka lama eegeyn itisaalki iyo itisaal la-aantii isku mid bay ahaayen sixadii iyo dacfigii iyo bal markaa dee taasna isugu mid unbay ahayd xagga magaca tasmiyado ina taasi raad kumay lahayn magacan ee waxaa la eegaya un bal kalaamkan yaa leh saasaa mid marfuuc loo yidhi mid mawquuf loo yidhi mid maqduuc loo yidhi waxa weeyaan caaligan iyo naasilkan aan haynaana iyaduna waa inoo bilaabmayaana waa sanadku axwaalsha u gaarkuu leeyahay oo waa xagga sanadka ama tira yaraan ha ka timaado ama qeybtan culuwu sifa ay yidhaahaanba ha ka timaadee laakiin waa sanad xaalo ama wasfi sanad leeyahayoo matnigaa lama eegayo isaga matni sifaadkii maaha dee waxyaalo ka wada dhexeeya sida lafdiga saxiix iyo xasan iyo daciif iyo sanadna waa lagu sifeeyaa matna waa lagu sifeeyaa umuuro saasi way jiraan bal markaa noocan inoo bilaabmaya waa waxay axwaalaha ama sifaad awsaafta asaniidu ay leedahay ee u gaarkaan xagga isnaadkuna de waa arrin ummadeennan lagu khaas yeelo ama u gooni oo ummadaha kale aynu kaga fadilanahayoo ummadihii kale inaga horeeyey ee kutub lagu soo dejiyey rasuul loo soo diray ina sanad mutasila oo xidhiidhsan oo iyagu intay taxaan nebigoodii ay ku gaadhayaan bal cid ku dhowba ay ku gaadhayaan maba laha oo iska daa nebigoodii inay gaadhaani cid nebigoodii laba kulanto asxaabtiisii ama kuwii xataa la sii kulmay oo sanad mutasila ay ku gaadhayaan maba laha marka waa khaasiyo inaga aan ama dee khasiiso inagu aan leenahay oo de waxa weeyaan dee taas wey weyaano shay aada iyo aada u muhiima bal markaa in tanna waana sifaadka labadan aan arki doonaano sifaadka ama awsaafaha sanadkaas dee ummadeennan ba kaba mida waxyaalaha laguba fadila ama ay kaga soocantahay ummadihii kale taas aduu markaa sifaadkiisa kaba mid ah iyo axwaashiisa waxaanu yihi sheekhu afdaluhu daaniy min annabiyi idaa yaji bisanadin qawiye wa minhuma lisitati lkutbi numi ومنهما إلى إمام ينتمي ومنهما بقدم الموت على وقدم السماع أيضا باعتلاء caaligii buu inoo sheegay naasilkuna isagu cagsigii yahay kol haddii caaliga aad dabdisood garato dee nooc kastoo caaliga ah nooc naasila ka hor imanaya oo qaabilaya markaa kii kalena waad garanaysaayo ma dhacayo caaligu isagoo naasil qaabilahayn walow bacd alculamaa taa ay sheegteen saa daraaddeed bay naasilga caaliga ayay markaas sheegaan dadkiisiina wadiduhu daka ladii qad nazala sidii bayqoni oo kale ayuu noqon walow aanu imaka ishaareen sheekhu marka wuxuu idhi afdaluhu caaliga kiisa u fiican ee u mudani addaanii kii isagu u dhowaa weeye min annabiyi nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laakiin goormuu kaasi mudan yahay uu naasilkiina ka mudnaanaya idaa yaji-u hadduu yimaado bisanadin sanad uu ku yimaado sanadkaasoo qawiyan xoogle uu ku yimaado sanad nadiifa uu kuba yimaado kaa daanigii marta bal caaliga waxay si guud u kala qaadaan mid isagoo caali mudlaqa iyo caali nisbiya ama culuwi mudlaqa iyo culuwi nisbiya labadooday u kala saaraan caaliga mudlaqa iyo isagu waxa weeye waa xadiiska marka dee sanad kalena loo eego weeye taasay noqonaysaa tiro yar rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh lagu gaadhayo ee bal raawi ninkii soo saarayba xadiidkan iyo rasuulkii ilaahay cadad yaroo kooban inuu u dhexeeyo kaas baa caali mudlaqa la yidhaaho waa dhowidaa rasuulka ilaahay loo dhow yahayoo macnaa in lagu gaadhayo tiro yar markaad loo eego weeye taasi sanad labaad oo xadiidkani ku soo arooray oo tiradu intaa ka baantay masalan xadiis bukhaari wariyo ka soo qaad oo dee cawaalidiisii aada u sarraysay kaba mid ah oo isaga iyo rasuulka saddex ay u dhexeeyaan bukhaarina asaanidiisa ugu tiro yari waa kuwa isaga iyo rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saddex ay u dhexeeyaan oo dee sulaasiyaadka bukhaari baa la yidhaahaayo ilaa labiyo labaatan xadiisna weeye culimada qaarna kutub kitaab gaara bay u saareen oo gooni ahaan ay ugu saareen bal markaa taas waa sanad aada u caaliyay iyadoon garanayno rasuulka ilaahay laba boqol iyo ko mee boqol mee koob iyo tobankii hijrada inuu wafaaday bukhaarina xataa dhalashadiisa boqol iyo afar iyo sagaashankii in laba boqol iyo lix iyo kontonkii inuu dhintay marka haddana saddex keli ay udhexeeyaan haddaba xadiidkaa bal naftiisa saddexdaasi ay udhexaysay hadduu dariiq labaad leeyahay dee waanu leeyahay shakileye oo dariiqaa labaad rasuulkii ilaahay iyo bukhaariba misaal ahaan shani ay udhaxayso ama ciddii kale warisay ee bukhaariba ahayn rasuulkii iyo isaga shan oo xadiidkaa naftiisa hadduu muslim islaa weri ugu yaraan afar buu kuba tegaya oo marna saddex isaga lagama helayo waayo sulaasiyaad kumaba sugnaa ee axaadiistiisa waxa ugu sarreysa waa kuwa afar afarta isaga rasuulka ay udhexeeyaan afar ama shan dariiq kale uu ku tegayo kaas waxaa lagu magacaabayaa kan dariiqan tiradiisu yartahay caali aadna culimadu way iyada dee noocyadan waa noocyo ay u cinaayoodeen ay u ihtimaameen oo xataa rixladoodii badnayd ee bilaada ay marayeen ay socodka dheer ku wada mareen awqaadda qaarkeeda ama in badan cilmi dalab way ahaayo mashaakhila kulankood kolkol safarkii qayb waxa ka abaaba asaaniidda dheerdheer dhaadheer aada laba kulanto dee beledkaagii oo aanad ruuxa kaba helayno beled kale nin dee sanadkiisu dheer yahay oo isaga beledkaaga inaad waasido ama laba waasido kaga warisa mooyo si kale aad ugaba warin karahayn ayaabad kulaba kulmaysay rixladii oo dee rixladii kolley qayb waxa kaba ahaa badnayd ee culamaaulxadiis ay rixleeyeen iyadana asaaniidda caaligaa dalabkeeduna ka mid buu ahaa bal haddaba waa shay dee ay aada u raqabeyn jireen aadna ay u ammaaneen kan kalena kaba mudan laakiin suu qeybta dambeba inoogu dhigtay marka uu ka mudan yahay waxa weeye haddii sanadkii tiradii baa yar waana rijaal dee lagu kalsoon yahay baanu sanadkii xadiiskan laguba warinaya markaa sanad labaad marka xadiiskii lagu wariyo tiradu intaa kaba badan tahay raggu raggii oo kaleha lababa sinaadeene kan tiradiisu yar tahay baa mudnaanta leh sababtuna waxa weeyaan oo kaasi ugaba fadilan yahay dee kolley ruwaadii basharuun weeye rawi kasta waxaa suurtagala qalad iyo khada inuu kaba dhaco ama sahwi kaba dhaco markii dadkii bataanna waxaa sii kordhaya uun meelihii la fili laha khada inuu ka yimaado ama sahwi ka yimaado ayaa markay wasaa-idu yaraatana amaakintii khada kaba iman lahay ama sahwi aan kaba iman dee kaba baqayn inuu xadiiska ugaba yimaada yaraanaysa kol haddii laakiin tirada badnaatana way sii siyaadayaan oo ixtimaalka khada ah ama khada inuu dhacay ixtimaalkeedu dee wuu ka yaryahay marka la eego sanadkan caaligaa ixtimaalka khada ee sanadkii naasilkaa kuba sugan tan baa keentay tarkiibka ay isku raqbedee dadka ay jeclaysiin jireen ay iskuba dhiirin jireen dalab caali ama sanadka caaligaa dalabkii ama iyagu ay dalbayeen ay aadna u ammaanayeen tan baa keentayoo labadan ixtimaal ayaa dee kala badan taasba weeye haddaba taas waa nooca caali mudlaqa la yidhaahayo dee isaga wax kale kuma qeydna tiradaa yar weeye rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laguma gaadhayo bal markaa intaas wey kol hadduu sanadkuna xoog leeyahay oo sanad nadiifa noqdo oo labada arrimood israacaan qilata cadad iyo waxa weeyaan sixata sanad waa dee suu kaba cabiray waxa weeyaan silafio abyaadiisa xagga hoose inoogu sugan tahay waaba wixii la doonayay wixii ugu sarreeyey bay taasi noqon labada haddii la isla helo bal taasi waa beydka hore wuxuu inoogu sheegay oo muxuu ihi afdalu noocan caaligaa ka ugu fadliga badani addaanii macnaa alqariibu kii u dhowaa weeye min annabiyi sala allahu calayh wasalam ee tira yar rasuulka ilaahay laguma gaadhayay idaa yaji-u laakiin haddii aan u yimaado kaasi bisanadin sanad ku yimaado sanadkaasoo qawiyin xoog leh iyada hadduu tiradu ha yaraatee dacfi jiro taasi ictibaar ma laha qiimo ma laha sanadka kolba rijaashiisu ay rijaashiisu siqaadka tahay ama sanadka saxiixa ayuunbaa caalinimadii xagga macnaha noqonaya ha lagaba tiro yaraadee khaasatan hadday kuba suganyahin niman dee sheegtay tacmiir iyo cumri dheer oo dee aan markaa ama anasiyo waxyaala lahaa waan la kulannay iyagoo qarnigii saddexaad jooga ama qarnigii labaad dhammaadkiisii iyo oo nuskhooyin macruufa leh oo culimmaduna ay dadka ugaba digaan dee nuskhooyinka inagu dee saamaba hayna nuskhooyinkaasi laakiin waqtiyada riwaayaadkay jireen iyo in ku dhaweyn iyo dee kutubta qaarkood ay kuba dhex sugnaayeen qolooyinkaa sheeganaya taa iyado caalinimada xaggaasi ina qiimo ma laha oo dee ruux beenaali wuxuu wato waxaase ictibaar ma laha tirada yaroo dee rag baa qarnigii lixaad iyagoo joogo yihi rasuulka ilaahi asxaabtiisii aan nahay se ratan iyo rag la mid ah markaas waa muhimku sanadku inuu sanad nadiifa noqdo oo saxiixa wa minhumaa lisitati lkutubi numi wa minhumaa ilaa imaamin yantami laba noocoo kale oo caalinimadii nisbigahayd buu halkan inoogu sheegayaa naadimko wuxuu yihi wa minhu caaliga waxa ka mid ah oo kan caaliga ah waxa ka mid ah ma ama nooc iyo dee isaga anwaacdiisa waxaa ka mida maaku numiya loo nisbeeyey lisitati lkutubi waa lilkutubi sitati wey kutubtii lixda ahayd loo nisbeeyey noocaasi ka mid weeye wa minhu waxaa kaloo kaba mida isaga oo anwaacdan caaligaa ka mida maaku iyo nooc yantami u nisbaysanayo u nisbo sheegan ilaa imaamin imaam aimadii xadiidkee waaweynaa kaba mid ah u nisbo sheeganaya bal halkan caalinimadii mudlaqa ahayd taas baa nidhi waa ka hore waxaa jirta culuwi nisbiya oo caalinimadani maha mid guud ma aha ee waxa weeya marka loo eego ee loo nisbeeyo kitaab ayuu caali noqonaya ama marka loo eego imaam sanadkiisa ku sugan marka loo eego ee taa la ictibaariyey ayuu caali noqonaya si guud oo mudlaqa mid caali u ah ma aha bal labadaa nooc buu inoo kala sheegaya ama shadri midba shadri inoogu sheegay marka labada nooc iyo caalinimadaa hore intaba waxa ay isku yidhaahaanba oo ka wada dhexaysa culuwulmasaafa macnaa masaafo sarraynteed oo kolleyba mid kastaba waxaa ku sugan taa mudlaqa ah iyo kuwan aan mudlaqa ahayn baa labada nooc tira yari oo sidan bay u wadan masaafadii masaafadii baa sarraysa ujeeddadu tiradii dadka ayaa yar marka ama midna waa si guud midna marka loo eego waxyaalo kale oo ah dee markaa ama kutubtan ah ama imaamka ama laba nooca beytka dambe laba uu inoogu sheegi doono taa culuwu sifa la idhaha tiradu waa islaagtay labada dhinac haddana dhinacbaa caalinimadii yeelanaya wuxuu ku yeeshayna sifo uu leeyahay maaha tiradii way isleegyihin kuwan tiradaa kala badan bal si kastaba ha noqotee markaasay culuul masaafa yidhaaheen waa masaafo sarraynteeda oo masaafo gaaban oo kale tani masaafadii gaabnayd kuwa kalena culuwi sifaan arki doonaa iyada waan ogaan doonaa waxay tahay bal haddaba labada nooc waxay kala yihiin shadriga hore haddaan qaadano kolley waa nooc markii dambe muta-akhiriintii ay aada ugu ihtimaameen oo ay raqbayn jireen oo waxa weeyaan riwaayaadkoodana aada uguba batay bal markay ama tarjamo shaksi ha dhigteen ama waxyaala haba dhigteen hadiyo goor hadaladoodan iyo kutubtoodan takhriijka iyo kutubta amaalida iyo wixii aada isagaba badnaa raggii muta-akhiriinta ahaa oo marka waxa weyan waa caalinimo ka dhalanaysa kitaab kutubta muctamadka xadiiska ka mida marka loo eego oo masalan waxa weeye bal imika bukhaari baan soo qaadanay bukhaari dee imaamku waktigaa uu dhintay waa ta aan sheegnayba waa qarnigii saddexaad bartankiisii laba boqol iyo lix iyo kontonkii kitaabkiisana intii ka horeysay ayuu alifay haddaba dadkii kaba dembeeyey ka soo qaado qarniyadii ka dembeeyey dadkii noolaa dee axaadiista bukhaari markay warinayaan dee bal markaa ee riwaayo lagu warinayo sanad bay ku warinayaan sanadkaasna wuxuu gelayaa bukhaari buu marayaa dee isaga bal dadkii la kulmay asxaabtiisii haddana iyagii isagii saasay kuba warinayaan marka ninkan dambe warinaya bilmisaal aan haddaan ka soo qaadna xaafid ibnu xajar oo kale oo qarnigii sideedaad iyo qarnigii sagaalaadba wax ka noolaa qarnigii sagaalaadna waa u badnaaba in bukhaari imaka fatxulbaariba asaaniiddiisu kuba sheegaaye dee laba kitaabo waaweyn oo asaaniiddiisa ana maanta way jiraanoo labadaba ay madbuceeyeen oo midna sheekhidiisa iyo midna asaaniiddii yahay oo waxa weeyaan almajmuc almuasas iyo almucjam almufaras bal markaa imaka hadduu israa bukhaari weri de sheekhadiisiibuu ka bilaabi maalan sida ciraaqi oo kale misaal ahaan uu wadi u wadi ilaa uu bukhaari halkaa kaba galo bukhaari kaba galo marka kitaabkii waxaa dhici karta isagiyo bukhaari inay u dhaxeeyaan toddoba ruuxba ay u dhaxeeyaan haddaba noocan imika ay caaliga nisbiga ay idhaaheen nisbada kitaabka taasi waa markuu kitaabkii bukhaari kitaabkii warinayo awqaadda qaarkeed maxaa suurtagelaysa ama dee dhacaysayba xadiidkii bukhaari kitaabkiisa ku dhigtay in la wariyo iyadoon bukhaari la marin oo dariiq kalea la maraya ne axaadiista keligii muu warinahayn xadiidkan inama alacmaal biniyat uu kuwa bilaabay iyo waxa kale o dhan sheekhiisan uu ka kulma ka maqlay dee dad badan oo kale oo casrigiisa oo ka maqlay way jiraan oo iyagana warinayo marka haddaan kitaabka warinaynina isaga asxaabtiisii baan maraynaa laakiin haddaan isnahna axaadiistaa wariya dariiqa muslim baan ku warin karnaa dariiq kale aan xadiidkii u mari karnaa dariiq aan lixdaba ahayn baan mari karnaa oo sheekhadii kale ay ajzaada ama kutubtooda gaarkaa lahaydba ayaan duruqdoodii mari karnaa haddaba markay taa tahay xadiidkii ba waa noocan imika noocay abdaal iyo muwaafaqaad iyo musaafaxaad iyo musaawaadku dhacaana weeyaane bal imika xaafid oo kale markuu kitaabka warinaya bukhaari bukhaari buu wariyey asxaabtiisii buu maray ee imika axaadiistii doonaya inuu wariyaba dariiq kale ayuu mari karaa ama maraya dariiqa kale iyadana dee sanad baa lagu warinaya ee hadhow bukhaari waxay iskaga soo dhacayaanba misaalaan haddaan soo qaadna xadiidka ugu horeeye inama alacmaal binad sheekha uu ka wariya waxa weeyaan cabdillahi bni xumayd waa azubayri waxa wey imaamkaas may cabdillahi bni zubayr alxumaydi baan ujeedaa kaasoo kale dee dadkii laba kulmay oo hadhow marka uu cabdillahi bni zubayr intuu kaba wariyo bukhaari ay isugu yimaadaan sheekhiisa dariiqii lama marin bal taasoo kale ayaa jirta haddaba noocaas bay imanka tani kaba imanaysaaye marka saasoo kale aan sheekhii loo marin kitaabkan lahaa ee axaadiistiisii sheekhyo kale laga wariyo ee hadhow sheekhiisa lagu lagaga soo lagu lagula kulmo ama sheekha sheekhiisa lagulaba kulmo inta badan umuuraha markay xiiseeyaan waa marka dariiqa maraya bukhaari oo kale iyo dariiqa aan bukhaari marayne laakiin sheekhiisii un halkaa kaga soo dhacaya ama sheekha sheekhiisi ay kala tiro yar yihiin oo waxa tiro yarna dariiqan labaad baa tiro yar oo inta badan dee rag mucamarin iyo waxyaalahaba iskaga jiraya dariiqan labaad haddaba markaa ay dhacdo xadiis imika kutubta muctamadkaa kuba suga ama kutubtaas marka aynaan dariiqii mualifka marin ee dariiq labaad aan kuba warino haddii haddii aan bukhaari misaal ahaan uu isagu toddoba ugu tegayey me markaa sheekhiisa dee ka sideedaad buu noqonaya markuu dariiqa kala maro sheekhiisu ka toddobaad noqdo oo dariiqii labaadee uu maray uu ka tiro yar yahay kii bukhaari marayay oo midna waa isaga iyo sheekha waxa u dhexeeya masalan xumeydi oo kale toddoba kale oo bukhaari ku jiro midna waxa u dhaxaynaya dee tilmiid isaguna la siman talaamiidii xumeydi unoo bukhaari laba simanoo laakiin lixa ay u dhaxaysa ayaa meeshii jirta labadii tiro haddaan eegno kan aan bukhaari marin baa ka tiro yar kii kale taas baa adigu tan ay u jeedaan ay tahay oo waana tay muwaafaqada yidhaahaan ama bedelka noqonaysa dee ama hadhow musaafaxa iyo musaawaad afartaa nooc ay mid noqonaysa oo bal markaa taa muwaafaqadaba haddaan qaadno imika uu xumaydi uu kula kulmo laakiin labadii tira ay kala yar yihiin imika waxaan odhanaynaa kani waa caali dariiqa labaad ayaa caaliya caalinimadaasna xaggay ka timi maha caalinimo guud waaba tiro iska badan ee waa binisbati ila alkitaab marka kitaabka bukhaari loo eego ama kitaabkii kale muctamadka imaam muctamadi lahaa loo eego aynaan marin laakiin xadiidkiisiina uu yahay dee haddaan isaga mari lahayn tiradu intan way ka badnaan lahayd haddaan isaga mari lahayn tiradu intan way ka badnaan isagii maynaan marin meel kalean kaga soo dhacnay oo aan waa binisbati ilaa hada alkitaab marka isna waa culi musaafo weli tirada yarideedii baa la ictibaarinaya bal taasi iyadu waa mid waxyaalahan kolley waan ogey meeshan dee walow imika dee laba kitaabo horeynu soo aragnay labada kitaab hore sharxu nuqba iyo iyo taysiirkii waa labadaba amhiladu way noo taallay muwaafaqada iyo bedelka iyo musaawaadka iyo musaafaxa noo yaalay waana kolley sucuba iska yar leedahay xagga fahamko sababta waxaan fahamka keena waxaan dee waxaynu camaliyan u fulinay maaho inaga aynugu dhaqanay oo aynu isticmaalayno kutubtii aynu kuba arkayno bal asaaniidii baan kutubta badankeedii nooguma sugnayn kitaab asaaniidlana waxaa dhici karta inayna hibadaaba uba lahay bal markaa tan baa yar keenaysa sucuubada iyo xagga fahamkee bal tasawirku waa taa waxaad arkaysaa imanka xafid xajar amaalidiis oo kale dee amaalidiisiina waxyaalaha jira dee waxaaba kaba mida amaalidiisi adkaar uu kuleeyay mitalahaan kasoo qaad macnaa kitaabkan adkaar ee nawowi nawowi axaadiisa waa wariya wuxuu u tiiriyaana ciddii warisee bukhaari ama muslim ama abi daud ama ciddii warise o dhan buu u tiiriyaa laakiin sanadkii ma sheego waa dee kitaab ugu talagalay ruux caabido cibaadaysanaya inuu adeegsado sanadkii maba sheego arbiciinkiisan yarna dee way ku leeyihiin amaaliba way ku leeyihiinba marka maxaa xaafid ibnu xajar jiray waa ka dhintay markii dambe axaadiista kitaabka kusoo aroorta o dhan buu korka ka yeedhinayay si uga yeedhinayana majliska la isugu imanaya maalin salaase ah ayay ahaydba waa maalin salaase un de inta kale duruustii kalaa jirta dadki way soo xaadirayaan oo isagu markaa xadiidkii markaa uu nawowi dhigto ayuu sanadkiisii taxaya sheekhyadiisu laakiin ka bilaabaya sheekhyadiisi ma ka bilaabaya hadduu xataa bukhaari iyo muslim hadduu ma marayaba hadduu doono dhexda ayuu kagaba soo dhacaya hadduu cid abi daud iyo nahasa sanadkiisii buu ku warinaya dadkina way qoranayeen oo dee majaalistiisi maanta ilaa lix boqol oo majlis buu sidaa ku yeedhaya dhowr iyo toban sanadood haddana dee admalaha dhowr imika way hayaan ilaa saddex boqol iyo waxoogaa intanay saddexa mujalad kuba madbaceeyeen ibnu callaanna aad buu sharxiisa usoo qaataayo waxaa faa'iidee kuba sugan laakiin xataa sakaawi baa dibi u bilaabo isaguna ma dhammayno waxa laga yaabaa inuu kitaabka adkaarkaa yar dee labaatan sanadoodna uu kaba badnaan laha dhowr iyo toban sanadood buu kaga dhinto weliba maanta sida la yaab kale waxaa dabdisan bishu maalintay ahayd taariikhdeedii maalinta magaceedii sanadii intii baa dabdisan oo la socotay imika majaalisa imlaha bal taasi waa majaalisa imlsa udhici jirtay haddaba taas oo kale muxuu badinayaa oo kale markuu halkaas soo gaadho ayuu odhanaya fawaafaqnaahu biculuwin fawaafaqnaahu ama fawaqaca lana badalan caaliyan cibaarad saasa xataa dahabi siyaro calami nubalawaasu uu sameeyo markuu tarjamada dhameeyo ayuu kolkol xadiid ninkaa dariiqiisa uu kuba warinaya sheega ee umuurahan dee aadna waxaa u badsada tahliibulkamaal saaxibkii waa mizi oo kale kitaabkiisa taraajimta ah oo uu ku dhex wariyo axaadiisi oo inta badan abdaal iyo muwaafaqaad iyo waxan bay u cinaayoodaan raggan mutaakhiriinta bal markaa waa noocan oo marka kitaabkan aan eegno ayuu caalinimadii soo baxaysa haddaynaan kitaabkaa eegin dee caalinimo may soo baxdeen taasi iyadu waa mid waa ta hore waminhu waxaa ka mida laqoniman ku celine caaliga anwaacdiisii ma nooc ama de manumiya ku isaga loo nisbeeyey lisitati lkutubi waa kutubtan lixda bukhaari iyo muslim abi daud tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja sida loogu nisbeyna waa nooca waa xadiis iyaga axaadiistoodia oon dariiqoodii lagu warinahayn ee dariiq labaad lagu warinayo dariiqooda sidaan leenahayna waa dee raggii iyaga kaba dambeeyey markay kitaabka warinayaan imikaba ay kutubta sanadkooda sheegayaan sheekhadoodii intay wadaan bay hal dhow tilmidkii bukhaari lagu dhacaa bukhaarina halkaasaa laga galaa dariiqaa lama maraya dariiq kale ayaa la maraya laakiin sheekhii bukhaari ama sheekha sheekhiisii iyo adigu intaa ayaa layskaga soo dhacaya labadii sanadna way kala caalisan yihiin kaas waa nooc marka muxuu yihi wa minhu waxaa ka mid ah nooca ma ku isaguna yantami u nisbo sheeganaya ilaa imaamin imaam aimadii xadiidka ka mida dee sifada caaliyada ah sida dabdiga iyo xifdiga iyo fiqiga iyo taa lahaaba oo xagga hoosu leeyay imaam ibn aimati alxadiid bi sifatin caaliya falfiqi fa baa taale kolley way yar hagaajisan doontaan waa meelaha markuu sheegaya ilaa imaam yantami qabanayo waa filfiqi fada bedelkeedu waa kaafun waa kalfiqhi waa sifadiibu ayay dee lasii sheegaya waxay ahde صفة عالية كالفقه والحفظ والضبط وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كمالك والشافعي وغيرهما ومحad نوعan yahay waa caalinimo iyona نسبiye bal xadiidkan haddii aan iyo inaga iyo ama ninkan warinaya ilaa rasuulkii aan eegno tiradu way badan tahayba laakiin sanadka xadiidkaas waxaa ku jira nin imaama oo aimadii xadiidka kaba mida axaadiistooda la dabdiyey la ururiyey ee aada loogu cinaayooday asxaabta fiican iyo taa lahaa ayaa kaba mid a axaadiistoodana dee xifdigooda iyo itqaankooda daraaddeed iyo sifaadka muqtadi litarjiix loo ururin jiray ee looguba qasayey haddaba sanadkii baa kuba sugan markaa sanadkaas imaamkaasna ninkan maanta xadiidka soo saaraya imaamka tiro yar baa udhaxaysa oo in yar baa lagu gaadhaya imaamka iyo rasuulka ilaahay inta udhaxaysa haba badnaatee bal markaa noocaasna xadiis labaad oo ama xadiiskii oo dariiq kale lagu wariyey oo imaamkaa tiro intaa ka badan lagu gaadhayo kan ayaa ka caalisanaanaya kan kale misal ahaan haddaan soo qaadano imaam malik baan ka soo qaadno aimadii xadiiska ahaa dee bukhaari iyo muslim iyo aimadoo dhamina kama damaysneen dariiqiisa waxbay kuma wariyaan iyo dee duruqda mashaaikhtii kale laba mid ka ahayd haddaba maala xadiis ka soo qaad imaka abi daud warinayo ama nasaa-i markaa usoo qaad nasaa-i baa dee u yar durugsane nasaa-i uu warinayo oo kale sanadkiisaas waxaa kuba sugan imaam malik baa kuba sugan haddaan eegno wuxuu helay sanad caaliya oo isaga iyo imaam malik laba keliya udhaxeeya bukhaari kol mid baad arkaysaa isagoo isagiiyo imaam malik udhexeeya kolna saddex baad arkaysaa ay udhexeeyaan kolba sanadku si yahay weeye bal markaa isagii laba udhexeeya xadiiska naftiisii baa soo arooray oo imaamkii kuba sugan yahay laakiin isagii iyo imaamkii afar ama shan baa udhexeeya xadiidka marka dambe halkaa dambe iskaga mid ha noqdeen imaam malik iyo rasuulka inta udhexaysa haba korodho walow dee aan saa uga sii badnayn haba korodho laakiin marka la eego tiradan ku gaadhayna imaamkan marka sanadkan aan eegno ayaa ka yar tirada imaamka lagu gaadhayo waxa weeyaan marka sanad kale la eego ama sanadkiiyo sanad kale oo aan dee imaamkaasi kuba sugnaynba bal marka waxay noqonaysaa kaa tirada yar imaamka lagu gaadhaya cadad yar lagu gaadhaya uu ka caalisan yahay tii kale kolley miisada halkan keentayna had iyo goor ragga noocyadaa ahaa ee imaamyada ahaa axaadiistooda axaadiis la dabdiyey bay ahayd axaadiis hagaag loo ururiyey bay ahayd loo cinaayoodo dee asxaab fiican bay lahaayeen oo xadiidkoodii aada u dabdisnaayo ka kale waa la garanaya bal waxyaalihii iyaga qaraa-iba axaadiistooda dhacay iyo afraadda dhacday iyo wixii baa wax wada dabdisan ama nin aan axaadiisiisa inta badan cidi aqirsan dad badani aanay laba kulmin ama dadka la kulmay dadkaa dee aanu isagu intuu heerkaa sare joogay dadka axaadiistooda loo qastaye la urinaye markaa xataa cilooyinkoodii afraadooda iyo wax kastaba hagaag loo kala saaray aan ahayn iyo iyagu isku mid ma yahayn oo axaadiistoodani waa axaadiisa dabdisan raggan la yaqaano xataa kharaaibtoodii bay kutub u dejiyeen iyo afraadahoodii bay kutub u dejiyeen sa imaam malik iyo amtaashi haddaba xadiidka haddaan tiro yar ku gaadhayno imaamkii tiro yar ku gaadhayno hadhow tiradaasi haba korodho imaamka iyo rasuulka ha uba dhaxaysay sanadkan imaamka lagu gaadhayna uu waxa weeyaan saxiixu yahay sanadka kale ee xadiidkaasi ku soo arooree tiro intaa ka badan imaamkii lagu gaadhayo kan baa ka caalisan kan baa ka caalisanaanaya laakiin caalinimadani waa caalinimo mudlaqa maaha waa caalinimo nisbi o waa binisbati ilaa hada alimaam ee maaha caalinimadii mudlaqa ahayd maaha bal markaa kanna intaas buu inoogu sheego wuxuu ihi wa minhu ma ilaa imaamin yantabi kuwaa kamida u nisbo sheeganaya imaam saddexdooda maxaa la yidhaha culuwulmasaafa yidhaahaan intaba tiro yar oo sanadka kuba sugan ayaa meesha hadalka lahayd ama caalinimadan lahayd bal ama mudlaq ha noqoto ama nisbi haba noqoteen wa minhu waxaa kaba mid ah maa biqidami lmowti calaa waayo noocyadan kolley mucaamal la-aantan bay de asaanida ayay nagu yar fahamkeedu yar sucubo leeyahay lakiin dhib ma laha wa minhu waxaa kaba mid ah maa ku calaa kor noqday biqidami lmowti geeri horeyntii sababteed ku kor noqday bisababi qidami lmowt otna waa nooc afraad oo caalinimada anwaacdiisa kaba mida oo maxay tahay laba raawi ayaa sheekh wax ka wada warinaya masalan sheekh bay wax ka wada wariyeen labadii raawi dee iyagu sheekhi mar horey kaba wariyeen midkood baa dhintay midna cimrigiisaa dheeraaday oo in badan buu noolaa oo dabadii uu noolaayoo kale xaggii sanadki maanta way simayin oo ma kala tiro badna kaa geeridiisu horeysay ayaa sanadkiisu ka caalisan yahay kan geeridiisu dambeysay kolley cilada taas waxa keenayana dee ninkaa sanadkiisu horeeye beri horeba dhintay oo nin dee soddon sano ama afartan sanadood horoti dhintay nin kale oo la wariyaba xadiidkiina waaba jooga ama waa soo dhawaado in badan buu kaba dambeeyo hadduu kaasi afartan sanadood hortood dhintay kani toban sanadood hortood unbuu dhintay kan dhow ee dhowaanta dhintay ama jooga dad badan oo la kulmay oo sanadkiisii helaya ayaa jira laakiin kaa sanadkiisu dee dadkii waktiyadaa noolaayo roonaa mooyaane cid kale oo isaga dee mubaasharo uga warin karta ama tiro yar kaga warin kartaa ma jirto waa sidun baa lagaga warinaya walow hadhow sheekhan kale markaan eegno iyo sheekh bay ka wada wariyeen oo sanadkoodu isku tiro yahay haddana xagga marka la eego inaan dee dhibyaro ama dee dadka la kulmay ee sanadkiisan wax ku warinaya maanta ay yar yihiin bu dadka badankoodu aanay helayn sanadka caynkaas oo kale ah jaanibka marka la ictibaariya buu caali ka noqonayaa oo imaka caalinimadu bal jaanibkaas beegato dee dad kitaab keliya wada maqlay oo waxa weeyaan shak keliya ka wada maqlay ayaa markay kala hor dhintaan iyagoo hadda sanadkii iyada tiradii iskuba mid ay tahay ayay ka dhigaan inuu kaa hore u dhintay khaasatan markuu muddo mootan yahay dee dadka badankoodiiba aanay sanadkaa helahayn oo inay waasida ku wariyaan oo nuzuul ay ku wariyaan mooye isagoo caaliya dee haddii la helo waa nin markaa isba weyn ba markaa laga helaya agtiisa ee dadkii ka dambeeyey o dhami waxay nuzuulunbay ku warin karaan oo dee dad kale oo dambe ay kaba wariyaan kaas baa ka caalisan kii dambe ee dee isagu waxa weeyaan isagu sooba dhowaaday ama weli markaa joogay isku markaa martabadana ahaayeen xagga tiradoo bal waa caalinimo ka timaada qidamulmowt waana kolley umuuro iska istixsaan iyo umuuro saasa uun ah waqidamu samaaci maqal horeyntiina oo markaa taas buu leeyahy wamin waxaa kamid a maa ku calaa kor noqday oo macnaa caali ku noqday biqidami lmowti bisabi qidam lmowti oo biqidami mowti raawihi wey raawigiisan kii warinayay dhimashadiisa uu dhintay dee horeynteeda ay horeysay caali ku noqday marka wuxu uhi waqidamu samaaci maqal horeyntiina aydan luctila saraynku u saaxiibo weeye oo maxay tani waa nooc kale oo nooca kalena wuxuu noqonayaa laba nin baa sheekh wax ka wada maqlay misaal ahaan sanadkii way ku siman yihiin oo kani culow masaafo maa tira yari meeshii ma jirto laakiin mid waqti arbaciina sana lagaba jooguu kaba maqlay midna qabla cishriina sana ayuu kaba maqlay maqalkoodii baa kala horeeyey kaa maqalkiisu horeeyey waa ka isa waxa weeye isagu uu ka caalisan yahay kan khaasatan haddii dee sheekaas oo kale dadkii ikhtilaadka ku yimi hadduu yahay ama marka dambe xifdigooda xumaad oo kale dee waxaaba lagu kala saaraa oo ninka xadiidkiisa la aqbalayo kale raggan mukhtalidiinta ay ku kala saareen siay nooba dambaysaa waa xagga weeyaan riwaayaadkiisa hore ee intuu caqligiisu taamka ahay eena isku darsamin ee xifsigiisu fiicnaa lagaba wariyena waa la aqbalaa wixii marka dambe dee lagaba wariyena lama aqbalo waxaana lagu kala sooc xagga ruwaadda kaba warisay oo waxay odhanaya hebel beri horu laba kulmay hebelna waa nin mar dambe laba kulmay intan xifsigiisa aanu fiicnayn oo kale tan bay ku kala saaraan xagga ruwa riwaayaadka ama ruwaaddooday ku kala saaraan marka khaasatan hadduu ninku noocaas yahay oo kale wax ay ka wada wariyeen dee ahmiye ayuu kan yeelanayaa riwaayadan horeysay bal dee waxaa la arkaa tan dambe inay daciif noqoto taa horena ay saxiix noqoto waana nin keliya un ayay wax ka wada wariyeen xadiid keliyana way wada wariyeen ama axaadiis keliya nin axaadiistiisi aan la aqbalin inna la aqbalo markuu hebel kaba warinayo taasi waa umuuro dee umuurahan ay qidamkan geerida horeysay ay iyagu waxa weeyaan u ictibaariyeenba bal markaa wuxuu yihi waqidamulwasamaaci maqal horeyntii oo marka la eego raawi kale loo eego raawigan oo iyaguna samaaca sheekhan uu wax ka maqlay la wadaagsaday aydan luctila sarreynku u saaxiiba weeyo ninkii samaaciisa horeeyey ayaa kii sheekhaasun ka maqlay ka dambeeyey muddo dambe kaba maqlay ka horeeya khaasatan hadduu miisadaasi weliba ay jirtana aada bay usii muhim noqonaysaa bal markaa labadan dambena culugu sifa yidhaahaano tiradu waa isleegyihiine laakiin xagga sifo meesha ama sifadaasi ha ka timaado qidama almowt ama ha ka timaado qidama asamaaci ayaa caalinimadu ay ka dhalatay ama caalinimadan kaba dhalanaysa markaa kan culuw sifaydhaan markaa wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala wadidhu isaga didkii waa caaligan didkii annaazilu waa ka isaga oo intaas ba aqsaamtaasba mid kastaba waxa qaabilaya qays manaazila annaazilu kii hoos u dhaadhacay weeye wاlmufadalu ka la fadilayna daka waa kaaga horey ishaaradu waa ti lilbaciidkeeda waa caaliga naazilkan dambe maahee waa caaligaa hore ayaa ka mudan oo meesha dee sababta u mudan yahina waa taan soo sheegnay oo waxa weeye dee kol hadday ruwaaddu inta marka ay yar yihiinba khada fayoomidii uu kaba fayoobaanayo xadiidkani uu kaba badbaadayay ayaa ka badan in waxa weeyaan marka ay ruwaaddiisu bataan oo ixtimaalka khada ayaa sii kordhaya un markay dadku ay bataanba wlmufadalu daka laakiin waa goor muxuu yihi idaa lam yujbar haddaan la kabin almunazalu ka la dhaadhiciyey ee naazilkaa haddaan la kabin oo waxa weeyaan marka uu kaa hore faadilka noqonayo naazilkuna mafduulka noqonaya waa marka aanay wax sifa dee raajax yeesho ka naazilkii meesha aanay jirin ee haddii bal masalan kaa hore ruwaaddiisu hiqaad haba noqdeene caaliga ruwaadda naazilku ay ka xifdiyo idqaan badan yihiin iyo dabdi badan yihiin walow magacii caalinimo uu haysanayo magaca xagga dee horeynta ama mudnaanta kan baa yeelanaya haddii kan naasilkii samaac la kala maqlay uu ku xidhiidhay kaa kalena dee ay kuma sugantahay ijaazo oo kale ama munaawalo ama xagga bal marka la eego san wax lagu warinayo tasaahuladii aynu anwaacdeeda qaarkood kitaabka kale ku aragnay wax sidaas ay kuma sugan yihiin dee taqdiimkii ama miisadii waxa mudnaantii yeelanaya kan naasilka magaciisa la odhanayo walow kaasi magacii caali haysaanayo laakiin marka aan dee kan wax kabayaa jirin ee labadiiba xaggii kale siqaat ruwaat way wada yihiinba bal markaa kan baa dee tacaaligii baa ka mudnaanaya wاlmufadalu daka ida lam yujbar haddaan la kabino almunazalu ka munazalka bal kole waxaan filaya cid sidaas oo kale la haysaa ma jirta intana waan iska wadaya almawduucu mawduuci waa kii beenta ahaa ama wixii aan de xadiidba kaba mid ahayn wahuwa makduub bihi calى الnabiy laa tarwi aw tacmal bihi bal janibi duna bayaanin sharu man lahu intasab marka mawduucii ayaa halkan kiisu yahay mawduucna waxa weeye dhab ahaan xadiis ma aha waa wax beena oo rasuulka ilaahay laga sheegay taas oon xadiisba ka mid ahayna waxay meelahan ugu soo arooriyaan dee kan samaystay wuxuu leeyahy waa xadiis taasi waa jaanib gees kalena dawaabiddii iyo qawaaciddii aan ku garan lahayn xadii kan mawduucaynka kale runta aan kaga soo celahayn ayaa meesha laguma sheegayayo si loo garto anwaaciisii ku yimaada iyo duruqdiisa iyo waxyaalahan kuma garanayno ayay halkan ugu soo arooriyaane isagu kul ahaan xadiisba maaha marka wuxuu ihi wahuwa mawduucu makduubun mid la been sheegtay weeye bi isaga cala nebiy nebiga korkiisa oo waxa weeye waa kadib dee lagu been abuurtay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaanu odhan baa la yidhi saasuu yidhi waxaanu samayn baa la yidhi saasuu sameeyey kaas baa la yidhaah oo mawduucu waa adigu ka beentaan asalka lahayn rasuulku o dhan ee ogaan un loogu tiiriyo ruuxuu kaba been sheegtay wahuwa maktuubun bihi cala nebiy waa intaas baa tacriifkii uu kuba dhaafay axkaamtii buu barhkeed u galo wuxuu yihi laa tarwi adigu haddaba shaksi yahow ha warinin kaa mawduuca aw tacmal bihi ay walaa tacmal bihi ha ku camal falin horta midna iyada ha warin oo sidaa kuma warin maaha daciifkii aan idhi kol kol dee fadaa'il acmaal baa loogu camal falaya iyadan xaalkiisa la cadayna waaba la warin karaa haddii aanu dacfigiisu adkaan bal taas aan soo nidhi ma aha ee haba warinin asal ahaan haba sheegin hadal qaadin allahuma in bayaan la socdo mooye sida uu inoo sheegi doono ha kuna camal falino iyada wax loogu camal faliyo si loo qaadanayaa midna maba jirto waayo de waa waxaa kadibka ruuxan u badheerina dembi aad iyo aad weyn buu qaatay aimada qaarkoodna wuu ku gaaloobayaababay yidhaaheen bal janib dheereeyo macnaa ka fogow oo ka tag camal falka iyo riwaayadii duuna bayaanin waa xagga riwaayada markaa caddayn la-aan oo haddii aanad caddaynahayn haba hadal qaadin waayo dee nooc iqraar bay noqon nooc faafineed bay noqon haddii laakiin intaad sheegtay adeeday rasuulku ma odrhan taasoo kale dee iyada taasi waxa weeyaan kol kolna waxaa iska jirta waxaa mawduucay dadka dhexdooda intay ku faafeen ayaa dee dadkiina caqliyadoodii dadkii intay gashay gashay oo kale khaasatan dee meelaha qaarkood ayaa laga yaabaaba dee iyagoo axkaamo waaweyna kaba ratibayay inay dee waxay adigu ay markaas wixii ay kuma faafto haddii xataa la yidhaha asal male ay fogeysan de imaka waxaaba jirta imaka de waxaan berita insha allahu tacaala ciiddii bay noqonaysaa waxaana jirtay inaan ramadaan soonnay hadhawaad ka bedelta ramadaan aan soonnay khamiis baan soonnay oo kale me khamiis baan soonnay waxaana iska jirtaa wax mawduuca rasuulku o dhan salawaat ullahi wasalaamu caleyh dee dadka dhexdiisa iyo khaasatan dadka qaarkood kuma dhex faafo yowmu sawmikum ama yowmu naxrikum yowmu sawmikum maalinta maalinta ciidunaxrigiinu waa maalinta ad soomteen un oo ujeedadu ma yowmka ad soomteen iyo yowmka ciidunaxrigu way iswaafaqayaan oo kale innaga waxa laga yaaba soomaalida agteedii wax sidaasa maahay lakin carabtan xataa magaalada inala degan oo kale dee wax caqliyadooda dee ay in badan maqleen oo taasoo kaleo imakadan dee waa ma arkay way ii yimaadeenba xataa taas qoleyan wada shaqeyno mid iyo laba iyo saddex toona aan ahayn oo kale oy leeyi say ku dhici karta khamiis baan soonnay in khamiis bal markaa arbaca la ciido maalintii hore aan maalin cunay haddaba way xaggee ka keenteen dee wakii saas ahaa la yidhi wartaasi rasuulku ma odhan salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaana waa tijaaba uno ama tajriba haddii dee markii saddexan bilood ee israacaya bal maselan rabadaan intay buuxsanto shawaal ay naaqis noqoto dulqacdana ay buuxsanto markaasoo kale waxay imanaysaa inay iswaafaqaan oo kole labadoodi waa isku dhacayaan oo de wax dee xisaab ahaan lagu ogaaday haddii laakiin imika laba naqsaan israaco way isweydaaranayaan oo arrintu wax maahay oo rasuulku maba odhanoo de waad arkay iima yimaada imika taas oo waliba ragga waaweynaha ay leeyihiin waa tan de marka horeynu maalin cunno iyo qalad bay ahayd iyo waxani waa qalad iyo eeg waa wax mawduucun asal ahayn baa markii dee uu faafay dadka maskaxgoodnaga u galay laga dhiga wax musallama oo inay taasi musallam tahay wixiina wax dee dad ay sameeyeen dee lama xisaabin kara uun kolna inta badan waa isku dhici kartaa dee waana iskhilaafi kartaa iyon baa udhaxayn kara tani ay noqotay wixii mawduuc ah inuu noqdo waxaa dadkiiba intay rumaysan yihiin bal de oo markaas dee ay noqonaysaba isaga midkii ay qariibsanayaan oo kale haddaba in caddayn la-aanta aan la caddayn in la sheegina oo dadka dhexdooda lagu sheego lagu faafiyana waxyaalaha kaba dhalanaya wixii baa dee diin loo qaadanaya haddaba kaa iskaba jira bal janib duuna bayaanin intaasi iyada waa wuxuu inoo sheegay tacriifkii iyo xukumkii marka muxuu ina yidhi waa anwaacdi wuxuu caddaynaya kuwii wadaacintaye sharu man lahu intasab man adhara zuhda wabilwadci ixtasab buuri ay washaru man duul kuwa ugu shar badan intasaba u nisbo sheegtay lahu wadciga u nisbo sheegtay man ku weeye adhara muujiyey oo muujistay azuhda zaahidnimo waxtasaba ajri tirsadaybo ama dee ilaha aad ugu dhawaatid bal ajri xusubsanayay bilwadci dejintan uu wax dejinayo oo waxa weeye wadaacintu horta way badnaayeenoo waa asnaaf asnaaftii wadaacintu inoo sheegay kuwa iyagu gaalaba ahaa zanaadiqa oo diinta si ay dadka uga baabiyaan waxaan u dejiyey way jireen kuwa dee waxa weeyaan u dejiyey casabinimo iyo tacasub oo xataa madaahibahay kaba dhacdo firqooyinkaay kaba dhacdo waxyaale aan jirin iyo madhabtooda kuba xoogeynaya ama ka kale ay ku caayeen inay dejin jireen oo kale taasi iyadu way dhacdo kale iktisaab iyo ku shaqaysi dad waxbay u sameeyeen dadka madaxda ah hawadooda raacitaankooda waxay iyagu jecel yihiin ba axaadiis loogu sameeyey si iyagii bal markaa loogu dhadhawaado oo kale taasi way dhacday waxaa kaloo dhacday qalabatu jahli dad iyagu dee zuhdiba u nisbo sheeganaya ama salaaxba loo filayey oo iyagu ahaa dadkuna ay kuwa kalsoon yihiin oo waana kuwa ugu sharka badnaanba ee ugu dhib markaasi ay ku kalsoon yihiin ayaa axaadiis beena dejiyey ama wariyey si ay dadka wax khayra ugu dhiiriyaan ama xumaan ay ugaba joojiyaan marka kuwa ugu sharta badanna kuwaasay noqdeenoo dadka kale o dhan waa dad layska garanayo ama layskaba ilaalin karo iyagu salaaxoodan loo nisbeeyey ama zuhdigoodan bay dadku ay ku jeclaayeen waxay yidhaahaana loo rumaysanayay laguna kalsoonaa arrintii baa deeta xagga dhex wixiina iyagu adduunyo kumay doonayno magac kalena kumay doonayne waxaaba iyaga ta kaga sii daranna waxay dhaaheen ilaahay a ugu dhawaateen oo ninku hadduu leeya waxani waa macsiya waabu ka joogsadaay wuxuu leeya daaca ilaahay baad ku caabudaysaana dee wuu sii adkaanayaa wuu sii badsan oo isna kama soo laamaya dadkiina wanaagoodan ayay ama salaaxan loo nisbeeyey ugu kalsoonaayeen ay uga qaateen oo wixii baa faafay kuwaas haddaba ugu shar badan buu leeyahay sida kuwa uu barhkood tilmaami doono dee anwaacdaa kale kolley wadaacintu way badnaayeen oo dee kitaabkan tanziihu shareeca la yidhahna waxaa la xaggiisa hore haddaad eegtaan ama muqadimaadkiisa oo kale de waa dad malaa kun way ka badan yihiin magacyada uu soo naqliyo dadka bal wadci un loo nisbeeyo dee magaca hamsadoo keliya ayuu saddex boqol iyo sideed iyo labaatan soo arooriyey miimka caynkoo keliyana saddex boqol iyo afar iyo sideetan magac buu soo arooriyaa waxa weyn ha caynka oo keliya miimka oo keliya saddex boqol iyo sideed iyo sagaashan oo dad dee kolley wadaacintaas naftooda way badnaayeen be bal haddaba kuwaasaa ugu sii shar badan oo dhan oo waayo kuwan waan la iska dareemayn dadkii baa ku kalsoonaa waxoodii baa faafaya oo lagaba qaadanayay marka taa buu intan sheegayaayo wa sharu man ama sharu man duul kuwa ugu shar badan waa asnaaftii wadaacinte intasaba u nisbo sheegtay lahu wadcigan oo dee mawduucnimadan ama dadka waxdejiye kaba mid ahaa man adhara zuhda waa ku suhdi muujiyey oo dadkii dee zuhdi buu daahirsanaya oo de waa zaahid sadee qulaam khaliilna ay odhanay iyadoo maalintuu dhintay baqdaad oo dhan waa la wada xidhay waxyaalo beenana waa dejin jiray man adhara zuhda wa bilwadci ixtasab ay wax tasaba ajri tirsaday weeyaan oo ajri xusabsado ujeedadu waa ajri doonba weeye ilaahad ugu dhawaatid buu leeyay bilwadci dejintan uu dejinayo sadee nuux iyo jaamic kaba nuuxu jaamic kaba dhacdo waaba kan misladii kiiba weeye sanaaca sameeyey macnaa ikhtiraacday fi lfadaa'ili axaadiisan fadaa'il lqur'aan ee suuradda ninka aqriya fadligaasuu leeyahy suuradda ninka aqriya fadligaasuu leeyahy ama suuradda suurad suurad boqol iyo afar iyo tobankaba can tarjumaani dikri raawiyan xaaliya isagoo kaba warinaya can tarjumaani dikri dikriga oo waa waxyiga qur'aanka tarjumaankiisii waa dee tarjumaan lqur'aan waa xabrigii ibnu cabaas isagoo kaba warinayo de waa xadiis mawduuca oo ibnu cabaas uba tiiriyey sharu jaahilin huwa sharu jaahilin ku jaahilka ugu shar badan weeye macnaa ninkan nin qaadiya ayuu ahaa nuux ibnu abi maryam baa la odhanayey xaalimana waa ahaa waxaanay odhanayeenba nuuxuljaamico ibnu xibaan iyaba waxay dhahaanba jamaca kula shayin ila sidqa wax kastoo fiicanba waa laga helayo on run ahayn taas oo kale oo jamaca kula shayin ila sidqa ninkaas baa xadiis buu cikrimo ayuu ikhtiraacday boqol iyo afar iyo tobanka suuradood qur-aankaba fadligoodu kuba sheegayo cikrimu ka warinaya cikrimana ibnu cabaas ibnu cabaasna nebiga saasuu sameeyey sanadkiina waxaa lagu yihi cikrimo dadkiisii waa la garanaya xertiisii nin sheegaya on adiga ahayni ma jirto ibnu cabaasna wax kaleo ka sheegaya ma jirta xaggeed ka keentay xadiidkan baa lagu yihi o wuxuu hi markaan arkay dadkii oo fiqiga abi xaniifa iyo makaazida ibnu isxaaq ku jeestay oo qur-aankiiba ka jeestay ayaan anigu dejiyay anoo le dee dadka ugu soo jeedinayo qur-aankii oo ugu dhiirinaya oo kale taas buu yihi nin kaleo isaguna xadiis dheer oo ubay ibnu kacab laga wariyo isna boqol iyo afar iyo tobanka oo fadaaishiisu ay kuba sugayiin na waa jiraayo isaguna san oo kale uba qirtay dee tay u daran iska daa dadkii caamada ahaa iskaba daayo dadkii culimada waaweyneyd bay waxyaalahani barhkood kaba qarsoomeen ninkii aan xadiis aani dee aqoontiisa sare ahayn oo dee zamakshari iyo baydaawi iyo waaxid iyo saclab iyo tafaasiirta dhammaanba wada madbuuca waxyaalahan ay suurta qur-aanka ama akhirkooda ama awalkooda kusoo arooriya inta badani waa noocan oo waxyaalaha mawduuca ayay soo arooriyaan bal ibnu kasiir iyabaa ugu muhiimsan oo isagu waxyaalahana ka saaf yeelay baraarujiyana laakiin dee kutubtaas way wada dhacaan bal barhkoodna way jasmiyaan siiqad baa nebigaasaa yidhi intay dhahaan bay ama suuradda berigooda ama dhammaadkeeda kuba soo arooriyaan oo bal iska daa dadkii caamada ahay haddaba taa woowaya waana ta sharbadnidna halkay kaba timi مثل الذي kii oo kale wey صناعة sameeyey في الفضائل waxyaalaha فdاشha فضائل القرآن raawiya can ترjuman dikr isagoo kaba warinaya شhaر jaahil wey لذaka مaعnaa waa للxصبati xisbadaas daraadeedna qad aqara waa qirtay isna ninka maysaro laydhaah باktiلاaqi ma kii abuurashadii iyo samaysashadii ruwiya can ubayin ama rawى can ubayin ubay uu kaba wariyo ama ruwiya can ubayin jaa waa yimi kaasi bاtifaaqi ama waxa weeyaan makii jaa yimi can ubayin ubayi kaba yimi ee fadaaisha qur'aanka ayuu inuu samaystay isagu ayuu qirtayba bitifaaqin isku waafaq iyadoo taasi tahay oo dee kaasna aan awsal lahayn oo ujeedadu waa nin kale oo isagana maysarat ibnu cabdirabi la odhanayey oo xadiis dheer oo isaguna dheer oo ubay ibnu kacab oo fadaaishan qur'aanka ubay ibnu kacabna saxaabigiisa ay kaba dhigeen wariyey oo sheegta oo samaystay balkaasna isna taasuu qirtaye waa kuwaasa kuwa ugu shar badana weye washaruhum sufiyat wadacu muxtasibiina aljra fii ma yadacu bal markaa beytkan wuxuu inoogu sheegayaa ugu dambeeya maxaan ku garanaynaa mawduuca yucrafu waxaa lagu garanayaa birikati waa dacfi waa fasaxa la-aanta alfaad muhalhal oo fasiixayn oo aada u daciif oo rakiika oo rasuulka ilaahay aan kalaamkiisi u munaasibka ahayn hadday ayaaba alfaadiya waxaana la leeyahy waa lafdigii xadiidkii macne laguma warin taas waa lagu gartaa oo rasuulka ilahay dee afsaxulbashar baabu ahaa rikadii waa lagu gartaa weliba marka la cadeeyo maca tasriixi bianahu halkaa biana lafda shaaric baa taa leh hadin baa dhacdee bianahu lafdu shaarici marka inuu lafdigii shaaricayo marka cadeeyo weliba gaar ahaan la cadeeyo wlqraari qirasho raawigii qirtay sadee nuuxuljaamic oo kale iyo isagaa qirtay iyo waxa wey abi cismo waa isagee abi cismahaas isagaa qirtay oo yihi anaa sameeyey taasoo kalena waa lagu garanaya wabilqaraa'ina amaaraad kale iyo calaamaad kalena oo dee tilmaamayo wadcigaas oo dee kutubta kale roonroon inoogu suganna waa laguba garanaya masalan ninkoo raafido oo xadiiskuna alubeytka uu ku tacalluqsan yaho isagao un mooye cid kaloo warisay aanay jirin taasoo kale waa calaamo lagu garto dee mawduucnimadiisii oo bilqara-ayn kalshcraari sida jiridhaco ruuxu uu ka jiridhacooda xadiiskii naftiisa ay diido oo kaba diday laakiin taasi dee su waa hadal uu yihi ibn اljawsi alxadiiث اmunkar yakshacir minhu jildu طaalib اcilmi wayanfaru minhu qalbhu fi اlgaalib xadiiska munkarka ah ruuxii aalibcilmigaha waaba dee ka didaa qalbigiisa kaba dido oo ka jiridhacoodaaba taas laakiin in sidu dee sakhaawidha waa ninkii aada aqoonta sare xadiidka ugu lahaa ee alfaadii shaaric iyo alfaadii rasuulka ilaahay dheehay aqoonta ulahaa ka soocaya alfaada aan iyada ahayn ayay taasi dee nin kastaba maaho inta badan kolkol alfaado fiican oo macaan ayaabay doortaan kuwan wadaaciintii bal taasi iyadu kolley calaamo dee ruux kastaba laga helaya ma ahan wayucrafu birikati rikadii waa dacfigii rikadii ama macnawi ha noqoto amase ha noqoto lafdi rikada lafdigu lafdigii waa fasaxa la-aanta ta kaba imanaysa rikada macnawigiina waa dacfi macnawi waxaan shareecadiiba u laayiq ahayn wax mut